halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo la hadlayay jamaacadii reer korintos oo isugu jirtay yuhuudda iyo quruumaha oo wuxuu leeyahay waxyaabihii dhibka badnaa ee ku dhacay reer banu israa'iil iyo sidii ilaah uu uga jawaabay addeecisla'aantoodii ayaa innaga waxay inoo tahay maanta masaal waxaan kaloo aragnay in reer banu israa'iil la siiyey xorriyad hase yeeshee ay xorriyaddoodii ku ciyaareen haddaan horay idinku sii wadno faalladii iyo xigashadii kitaabka ayaannu eegaynaa haatan warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo kuwa sanamka caabuda ha ahaanina siday qaarkood u ahaayeen sida qoran dadku waxay u fadhiisteen inay wax cunaan oy wax cabaan oo waxay u kaceen inay ciyaaraan marka ay sidan tahay ayaa laga yaabaa in dad badani ay yidhaahdaan miyaa dunideenna maanta laga helayaa dad caabuda sanam oo haddana ilaah garanaya haddaba waxaa sanam loo qaadanayaa wax waliba ee dhex gala noloshaada iyo tan ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan qaayaha weyn leh ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha siddeed ilaa toban waxaana qoran sida tan oo yaynaan sinaysanin siday qaarkood u sinaysteen oo saddex iyo labaatan ay maalin keliya u dhinteen oo yaynaan jarribin rabbiga siday qaarkood u jarribeen oo ay masasku u baabi'iyeen oo yaynaan sinaysanin siday qaarkood u sinaysteen oo saddex iyo labaatan kun ay maalin keliya u dhinteen oo yaynaan jarribin rabbiga siday qaarkood u jarribeen oo ay masasku u baabi'iyeen oo ha ganuunucina siday qaarkood u ganuunuceen oo uu baabi'iyuhu u baabi'iyey bawlos wuxuu halkan isdabataxayaa dembiyadii dadka dadkaasu si joogto ah ayay u ganuusayeen oo ilaah ay ugu ashtakoonayeen taasina waxay sharaxaad ka bixinaysaa waxa ku dhacaya kuwa doonista ilaah bannaanka ka jooga ilaah wuxuu dadka ku leeyahay shay u wanaagsan dadkiisa taasina ma ahan wax la buunbuuniyey ee waa xaqiiqo jirta hase yeeshee waxay si joogto ah ku doonayaan shay ka baxsan doonista ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaantinkoodii ina gaadhay waa inaynu cashar ka barannaa aayaddan kore waxaannu haatan leennahay xorriyadda masiixa laakiin waxa laynaga doonayo waxa weeye inaan ku joogno ama aan ku soconno doonista ilaah haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed kii u malaynaya inuu taagan yahay ha iska eego inuusan dhicin haddaba waxa muhiimka ah waxa weeye qofka adiga aad tahay waad dhici kartaa adiguba oo aad ka gaabin kartaa dadaalkii masiixinimo ee lagaa filayey haddaba adiga iyo aniguba waxaynu u baahan nahay inaan digtoonaanno si aynu had iyo goorba u samayno waxa ilaah raalli uu ka yahay waxaana taasoo ay timaadaa marka aynan isticmaalin ruuxa ilaah ee inagu jira haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin ilaah waa aamin mana oggolaan doono in laydiin jarribo intaad karaysaan in ka badan laakiin markii laydiin jarribo wuxuu samayn doonaa jiid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan marka ay sidan tahay ayaa waxaa jira kuwo badan oo dareensan inaan cidna la jarribin ama la duufin saaxiib micno ma leh inta duusashada ama jarribaadda kula soo gudboonaatay ay u baaxad weyn tahay waxaase jira kuwa sidaada oo kale loo jarribay ilaah waa aamin oo welibana ku jarribi maayo in ka badan intaad karayso nin aqoon u leh cilmiga baibalka ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi ilaah mar waliba wuxuu dadka u keenaa ama siiyaa waddo furasho oo mararka qaarna waddooyinka furashada ayaa waxay noqon karaan marxalado naxdin leh hase yeeshee aadan u dhicin hase yeeshee waxaa jirta in dadku ayaan jarribaadaha noloshooda ku yimaada ka cararin waxa la doonayo waxa weeye haddii jarribaad ama duufsi uu ka imaanayo kuwa aad isgaranaysaan inaadan u jeclaanin waxaad muujisaa inaad niyadda ka karhayso kulammada qaadka isku imaatinka dhallinyarada ee lagu daawanayo filimada xun iyo weliba riwaayadaha aan qiimiga lahayn waa inaad ilaah isku dhiibto oo jarribaadaha aad ka baxsato haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed gacaliyaalow sanamcaabudidda ka carara waxaan idinla hadlayaa sida dad caqli leh loola hadlo oo kale idinku qiyaasa waxaan leeyahay hadda asnaam caabudka ayaa wuxuu u noqonayaa jarribaad markaad joogto korintos xilligii bawlos laakiin baibalku wuxuu inoo sheegayaa in damaca uu yahay sanam caabudid waxaa haddaba jira maanta dad badan oo sidaas ah oo damac aawadiis u dembaaba haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban ee baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan koobka barakada leh ee aynu u ducayno miyaannu ahayn isla wadaagidda dhiigga masiixa kibistaynu jebinnaa miyaanay ahayn isla wadaagidda jidhka masiixa innagu in kastoo aynu badan nahay waxaynu nahay jidhka qura maxaa yeelay waxaa jirta kibis qura waayo dhammaanteen waxaynu wada qaybsannaa kibista qura eega reer banu israa'iil xagga jidhka kuwa allabariyada cunaa miyaanay la wadaagin meesha allabariga haddaba maxaan leeyahay wax sanam loo sadaqeeyo waa wax ama sanam baa wax ah haddaba doodda bawlos waa mid macquul ah wuxuu odhanayaa sanamku waxba ma ahan markaana haddii aad sanam siiso hilib oo maadaama sanam aannu hilib cuni karin ayaa hilibku nijaas noqonaynin haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda labaatanaad waxaa qoran sida tan laakiin waxyaalaha ay dadka aan yuhuudda ahayn sadaqeeyaan waxay u sadaqeeyaan jinniyo ee ilaah uma sadaqeeyaan dooni maayo inaad jinniyada wax la wadaagtaan bawlos wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan xorriyadda masiixiyiinta inkastoo sanamku aannu waxba ahayn ayaa haddana waxa ka dambeeya sanam caabudka lagu tiriyaa ama sal u ah jinniyada bawlos wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan xorriyadda masiixiyiinta inkastoo sanamku aannu waxba ahayn ayaa haddana waxa ka dambeeya sanam caabudka lagu tiriyaa ama sal uu u yahay jinniyada bawlos oo taasi garanaya ayaa leh sida ku qoran aayadda kow iyo labaatanaad sida tan iskuma wada cabi kartaan koobka rabbiga iyo koobka jinniyada kama wada qaybgeli kartaan miiska rabbiga iyo miiska jinniyada haddaba tan waxay dadka qaar ula muuqataa in la cuno hilibka loo bixiyo asnaamta inay ka micno tahay inay noqdaan sanam caabudayaal hase yeeshee qofka rumaystaha ah waxaa loo baahan yahay inuu iska eego ama tijaabiyo niyaddiisa si aannu sanam caabudka ugu qaadanin wax micno leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan bawlos wuxuu leeyahay waxaan leeyahay xorriyadda aan ku samaynayo waxyaabaha su'aaluhu ay ka taagan yihiin waana umuuraha kitaabku aannu waxba ka odhanaynin ama sax ha ahaadeen ama qalad ha ahaadeene tusaale ahaan waxaan u malaynayaa in bawlos uu leeyahay haddii aynu doonayno inaan ciyaaraha daawanno way inoo furan tahay waxay weliba ila tahay in bawlos uu daawan jiray ciyaaraha olombikada ee ka socon jiray wakhtigiisii dhulka giriigta waayo tafaasiil badan oo baratanka ku saabsan oo laga qoray bawlos ayaa loo malaynayaa inuu ku salaysan yahay ciyaarihii olombikada ee ka socon jiray kolosiyum iyo garoommihii ciyaaraha ee waagaas bawlos wuxuu leeyahay waxyaalahaasi oo dhan way wanaagsan yihiin laakiin wax waliba iima roona waayo buu leeyahay waxaa suuragal ah in rumaystayaasha aan lahayn iimaanka xooggan ayay waxyeello u geysan kartaa wuxuu leeyahay markaasi sida ku qoran aayaddii saddex iyo labaatanaad wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona waxaa taasi loola jeedaa kuwaasu rumaysad kuma yimaadaan haddaba su'aal baa ka imaanaysa inay wanaagsan tahay in masiixiyiintu ay daawadaan ciyaaraha iyo in kale jawaabtu waxay noqonaysaa in masiixiyiintu ay leeyihiin xorriyad ay ku sameeyaan wixii ay doonaan hase yeeshee haddii ay kula noqoto inaad qof maskiin ah ku caawiso wixii aad ku dhiibi lahayd faakihaysi waad ku caawin kartaa waxaana jawaabtu ay noqonaysaa in aad iska daawan karto ciyaaraha oo aan ninna ku odhanaynin war maxaad ciyaar u daawanaysaa waayo xor baa u tahay inaad samayso wixii aan carqaladaynaynin badbaadadaada aad ku heshay magaca masiixa hase yeeshee waxa aad samaynayso yaanay ku noqonin inay masiixi kale oo aan iimaankiisu xoogganayn carqaladeeyaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u ron laakiin mid kasta ha doono waxa kan kale u ron haddaba masiixiyiintu sidaad arkaysaan waxay masiixa ku haystaan xorriyad weyn haddaba waa inaynu baarnaa waxa qofka kale u roon ee masiixiga ah markaana la dooni maayo in xorriyadi ay ku noqoto sida wax ku jiheeya xorriyadda waxaa xadaynaya jacayl qofka masiixiga ah sharci laguma taagin lagumana qeexin shuruuc adag waxa xadaynaya oo keliya waa jacayl wuxuu ka fakerayaa waxa ficilladiisa uu samaynayo ay kuwa kale yeeli karaan taasina waa fikradda bawlos halkan uu inoogu sheegayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatanna eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaa qoran sida tan wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed waayo rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba masiixiyiinta waxay helayaan ay ku raaxaysanayaan wax waliba oo uu ilaah abuuray hadday noqon lahayd bilicsamida dunida iyo midhaha dunida guudkeeda ka baxa waayo rabbiga ayaa ina siiyey iminka bawlos wuxuu ina siinayaa tala macquul ah oo ficil ah wuxuuna leeyahay haddii aad wax cunaysaan oo saaxiibkiin uu idin marti qaado ka mahadceliya waxa uu idin siinayo cunnada lagu siinaya waxba ha ka weyddiinina halkii ay ka timid haddaba waa tan taladii bawlos oo uu tafaasiil ka bixinayo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan mid ka mid ah kuwa aan rumaysnayn hadduu diyaafad idinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan wax kasta oo laydiin hordhigaba cuna idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed haddii lagu casumo oo aad timaado guriga qof aan rumaysnayn waa inaad cuntaa wax waliba ee lagu hor keeno waa inaadan wax su'aal ah ka keenin wixii ay hortaada keenaan waa inaadan wax su'aal ah ka keenin wixii ay hortaada keenaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan laakiin haddii laydinku yidhaahdo tanu waa wax sanam loo sadaqeeyey ha cunina kan idiin sheegay aawadiis iyo niyadda aawadeed iminka waxaa halkan yaalla qaynuun kale waana mid gebi ahaantiisba ka duwan ama qaab kale ku imaanaya marka la eego sida wadaxaajoodka iyo talabixintu ay u socotay bawlos wuxuu dadka u sheegay inay wax waliba oo la soo hordhigo cunaan iyagoo aan wax su'aal ah ka keenin hase yeeshee kaba soo qaad inuu jiro qof kale oo kula fadhiya oo ku odhanaya war miyaadan ogeyn in hilibkan loo bixiyey sanam marka ay sidaas tahay waxaa lagaa doonayaa inaadan cunin ma ahan in cunistu ay qalad tahay laakiin waxaa hubaal ah in qofkaas adiga kula jooga ay dhaawacayso haddii aad cunto ma ahan dareenkaaga laakiin waxaad uga tegaysaa dareenka uu muujiyey qofka kale ee kula socda si markuu arko inaad hilibkaasi cunayso aannu iimaankii uga tegin hase yeeshee ma jiro sharci kaa hor istaagaya inaad cunto hilibkaas hase yeeshee jeceylkaaga aawadiis iyo weliba raxmadda aad ku gacan qabanayso walaalka masiixiga ah ee dareenkiisu diiddan yahay aawadeed ayaad adiguna kaga istaagaysaa inaad hilibkaasi hortiisa ku cunto ahmiyadda guudina waa taas bal taasi aan sharaxaad idinka bixiyo haddaba haddii nin soomaali ah uu kugu casuumo inaad qaad la cunto oo aad kala hadasho wax ku saabsan masiixa ayaan innaba la oggolaan karaynin waayo taasi waxay dhaawacaysaa dareenkaagii hagaagsanaa marba haddaad sakhraanto hase yeeshee haddii uu ku casuumo waad u tegaysaa waxaanad ku odhanaysaa aniga shaah un isii caleenta qaadku adigayba kaa badnayne waxaad uga dhigaysaa sida inaadan ka faanaynin oo isaga aadan ka dhigaynin sida nin haran ah oo gacanta rabbigu ay ka fog tahay inay badbaadiso ilaah wuu badbaadin karaa haddaba dembiilaha ugu xun waxaana layska doonayaa inaad had iyo jeerba dareensanaato waxaa ninka masiixiga ah looga baahan yahay inaannu dhaawicin qofka kale ama masiixi ha ahaado ama yaannu ahaane haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan waxaan leeyahay niyadda kan kale ee ma aha taada waayo xorriyaddayda maxaa loogu xukumaa mid kale niyaddiis bawlos wuxuu leeyahay maxaan u xannibayaa walaalka aan rumaysadka ku xoog badnayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno korintoska koowaad cutubka tobanaad aayadda soddonaad waxaa qoran sida tan haddaan mahad kaga qayb galo maxaa la iigu caayaa wixii aan ku mahad noqo haddaba haddaan aayaddaasi idin hoga tusaalayno ayaa bawlos wuxuu leeyahay miyaanay cadaaladdarro ahayn in laygu xukumo aragtida qof kale haddaba wuxuu tan uga jawaabayaa qaynuun dabeetacaan noqday oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda kow iyo soddonaad ee isla warqaddan koowaad ah cutubka tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba haddaad wax cuntaan ama wax cabtaan ama wax kasta aad samaysaan dhammaan u wada sameeya ilaah ammaantiisa bawlos wuxuu ka hadlay qaynuunno door ah oo quseeya xorriyadda masiixiyiinta mid ka mid ah waxa weeye marka uu lahaa wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona waxaa kaloo uu leeyahay wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan tan saddexaadna waa middan uu leeyahay haddaad wax cuntaan ama wax cabtaan ama wax kasta aad samaysaan dhammaan u wada sameeya ilaah ammaantiisa haddaba waxaa la doonayaa in rumaysto kasta uu niyad ahaan maanka ku haysto qaynuunnadaas kore in kastoo weliba ay ayaandarra tahay inay dad badani tegin kiniisadaha marka ay sidaas tahay ayaa rumaystaha laga doonayaa inay wax waliba ku sameeyaan ammaanta ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda laba iyo soddonaad waxaa qoran sida tan wax lagu taranturoodo ha u noqonina yuhuudda ama giriigta ama kiniisadda ilaah bawlos dunidiiba saddex buu u qaybiyey oo wuxuu u kala saaray kow yuhuud labo giriigta saddex iyo kiniisadda ilaah qaar ka mid ah bulshadii ayaa waxay lahaayeen rumaysad kala duwan berigaasi waxaanay taasu keentay in yahuuddu ay nacbaayeen doofaarka markaana in nin yuhuudi ah lagu casumo qado lagu dallacay hilib doofaar ayaa taasu ay u geysanaysaa dhaawac waxaa markaasi qofka doofaarka cunaa u wanaagsan inaannu ninna ku qasbin inuu cuno hilib doofaar waxaa laysaga hor iman karaa waxyaabo badan oo shakhsiyaad kala duwan ay sameeyaan waxaana ka mid ah qaabka dharxidhashada hadalka cunnada hiwaayadaha qofka u gaarka ah iyo wixii la mid ah haddii intuba ay waxyeeleeyaan qof masiixi ah ayaa waxaa waajib ah in nin waliba uu ka fakaro kan kale haddii uu arko inaannu xurmaynaynin walaalkii waa inuusan samayn isagoo aan eegin xorriyaddiisa ah inuu cuni karo ama samayn karo wixii uu doono wuxuu falkiisa ku xadaynayaa jacaylka uu jecel yahay walaalkiis haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa aayadda saddex iyo soddonaad ee isla cutubkan tobanaad waxaana qoran sida tan sidaan aniguba dadka oo dhan uga farxiyo wax kastaba anigoo aan doonaynin waxa ii roon laakiin kuwa waxa badan u roon si ay u badbaadaan asaasiyan waxa innagu aynu samayno waa inaynu u samaynaa ammaanta ilaah wuxuu bawlos leeyahay haddaba haddaad wax cuntaan ama aad wax cabtaan ama wax kasta aad samaysaan dhammaan u wada sameeya ammaanta ilaah haddaba waa inaan wax waliba u samayno inaan ilaah ku ammaanno aawadiis iminka waxaan idiin sheegayaa aayadda koowaad ee cutubka kow iyo tobanaad ayaa lagu tiriyaa inay qayb ka tahay cutubkan tobanaad inkastoo weli aynaan si rasmi ah idinku bilaabin warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubkiisa kow iyo tobanaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda koowaad oo innaga aan u qaadanayno sida aayadda ugu dambaysa ee cutubka tobanaad waxaana qoran sida tan igu dayda sidaan aniguba masiixa ugu daydo haddaba qof waliba wuu ku jiraa oo waxaa laga doonayaa inuu masiixa raaco waxaan doonayaa aniguba inaan noqdo nin raacsan masiixa oo ku dayda isla sidii bawlosba uu ugu dayan jiray masiixa hase yeeshee waa in masiixa oo keliya lagu daydaa ama la matalo haddaan runta idiin sheego markhaati fur wanaagsan buu bawlos halkan ku bixinayaa waxaan soo gunaanadnay haddaba qaybtii ku saabsanayd xorriyadda qofka masiixiga ah oo aynu kaga hadlaynay ka bilaabata ilaa iyo cutubkii siddeedaad oo ku timaada aayadda koowaad ee cutubkan kow iyo tobanaad haatan bawlos wuxuu ka hadlayaa xaalado kale oo ku saabsan kiniisaddii reer korintos oo isaga warqadda u soo qortay haddaba qof baa wuxuu is odhan karaa miyaa ilaah uu u fiirsadaa waxyaalaha aan sidaa u weynayn oo ku taxalluqa labiska haweenka bilxaqiiqa ilaah welwel ka muujin maayo dharxidhashada hase yeeshee baibalka waxaa ku cad in ilaah u daneeyo qaabka dharxidhashada dumarka iyo weliba sida raggu ay timaha yeelaan haddaan idin xusuusiyo xaal arrinkaasi ku saabsan ayaannu iminka eegaynaa injiilka sida matayas uu u qoray cutubka tobanaad aayadda soddonaad waxaana qoran sida tan timaha madaxiinna oo dhan waa tirsan yihiin markaana maadaama timuhu ay tirsan yihiin miyaanay caddayn in ilaah xitaa u daneeyo waxa aynu xidhanayno
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin